dab xooggan oo ka kacay koronto ayaa xalay baabi'iyey qaybo ka mid ah cusbitaalka daynile ee magaalada muqdisho cusbitaalkan oo dadka si lacag la'aana ku daaweeya ayaa sameeya qalliinno badan haweenka isku furma waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa dabkan iyo khasaaraha u geystay ka waraystay cumar aboora oo ka mid ah madaxda maamusha cusbitaalka
bismillahi raxmaan raxiim horta maxamed oo aada umahadsan tahay b o gana aada umahad celinaynaa arrintan maadaama ay laftirkooda ay dareenkooda soo waceen dabkan horta xalay wuxuu kacay hal saac shan dhiman ilaa saddex saac oo socday wuxuuna ka kacay korontada de wax khasaara u gaarsiiyey cusbitalka markaa khasaare wuxuu naga gaarsiiyey lix qol oo adiga daawada ka yaalay kii adiga combyuutarkii lacagaha la saarayay iyo waxaa jira qeybo oo nafaqada ilmaha loogu talagalay jadeecada iyo iyo shubanka loogu talagalay ayagana qeybtaas waa asana eber waaye qeyb kaloo iidana waxawaaye oo dadka lagu qaabilayo iidana eber waaye adiga qeybo badan adi lixdaas qeybood farmashihii weyna xataa oo daawada xataa eber waaye daawada wax dhan eber waaye meeshao dhan waa wada gubatay cisbitalkan cumar mudduu meesha ku yaalay beri waxaan ogaa isagoo ay gacanta ku haysay hay-adda m s f ta dagaaladii iyo magaalada muqdisho marxaladii kala duuniyada soo martay xilligii dagaaladana isbitaalka meesha ku yaalay haddaad bal faahfaahayso isbitaalka wax uu sameeya horta maxamedow gadaashaha runtaa waaye m s f waa tii wadanka ay ka baxday m s f kadib waxaan hay-ad waxaa noo timid oo n g o oo adiga naagaha isku furanka oo fistola la yidhaahdo fistolahaas oo naagaha isku furanka waxaan sameynay shan boqol iyo lixdan iyo sideed naagood oo isku furneed adiga shan joor camalaha loo sameeyey isbitaalka laakiin wuxuu sameeyaa wixii emergency qaliinna waa sameeyaa waxaa jirto qaliin la yidhaahdo iyadana elective case oo ku saabsan bawaasiirta wuxuu ku saabsan yahay bursaatada wuxuu ku saabsan yahay ceernada waxyaalahaasoo dhan isbitaalka waa qabtaa waxaa kaloo intaas kasii weyn u qabtaa naagihii qeybta umulaya umulusada ayaga waxaa joogaan dhakhaatiiraa loo joogto naagta marka waxawaaye ama midna caadiya u dhaleysaa midna waxawaaye waxay u baahan tahay c section c sectionna waa loo sameeya habeenkii adiga waxaa yimaadaan qaxootigan dhulkan oo dhan ay ka yimaadaan ilaa adiga shan iyo toban naagooda wax uu imaanayo dhaliin uu imaanayo wixii c sectionna wax waaye qaliin lacag la-aana lagu sameeyaa qaliimadaas kaleo c oo elective casena waa la sameeyaa wixii masaar lagu soo garaaca ama wixii xabad kusoo dhacdana iyadana waxbaa loo qabtaa lacag la-aanaa loo qabtaa dadkaasoo dhan kulligood o dhan qof lacag laga qaadmaya the only hospital isbitaalka waa gobolka banaadir oo lacag la-aan bukaanta bukaanada ugu shaqeeya isbitaalka daynila ka jirta markii oo ilaahay laga baqaayo m s f waxay ahayd hay-ad oo dawlad dawladay ahayd shaqaalaha mushaharkooda iyo wixii logistic iyo waxyaalahaasoo dhan macal shidaalka waxaasoo dhan iyadaa qaabili jirtay beryahan oo dhan waxaan ka daba wareegayna isbitaalka shidaalkiisa waa kabar gareegeyna waxaan raadinay solaraan raadinay solarkii waa nala siiyey adiga ceelna oo isbitaalkana ceelna ma lehen ceelkiina hadda waa loo qolay adiga hadda korontadeen hadda baxda oo shidaalka afartan iyo saddex fuusta oo shidaal ah ayaa bil kasta bixi jirta hadda laakiin afartan iyo saddexdii ilaahay waxaa noogu kaafiyey habeenkii markii adiga oo dayaxa oo yaraado ayaa motoor u kacayaa oo bateriyaasha la buuxinayaa adiga bishii markay ugu yaraato hadda waxaa la sameeyaa waxaan isticmaalnaa toban fuustaan isticmaalnaa marka solarka cadceeddaa ka faaidaysateen cadceeddaas iftiinkaas adiga maalintina hadda aan kula hadlaayo asaa noo shidan waxaa kaloo ku saaray arrimaha oo shaqaalaha iyo daawada m s f se u baxday hadda hay-ad weyn lama helin hay-ad waxaa la jirta hay-ad oo carbeedo waxaa jirta oo baag la yidhaahdo oo wasaaradda caafimaadka noo soo marsiinaa daawadana waxay kasoo qaadaysa iyada laftirkeeda daawo ma keento laakiin daawada waxay ka keentaa unicefas unit laakiin true waxaa lasoo marsiinayay hay-adana lasoo marsiinayay hadda waxawaaye qeybta hadda noo shaqeyso waxawaaye m c h iyo o b d da iyo bukaan socod eegtada ciyaalka ha ciyaalka nafaqada oo bidiatriga iyo shubanka iyo jadeecada waxaasoo dhan wixii la siinayo o dhan hadda meeshaasaan ka heli jirnay wixii meeshaas aan ka helaynaba hataa eber waa hadda m s f waqtigeeda maba la gaari karo laakiin kuwaana wixii aan ka helina hataa oo dadka aan bukaankaas ama ugu gargaarayna bukaanka wuxuu tiradoo ka batay sababta wax waaye mar haddii isbitaalka free of charge uu yahay ilaa jowhar balcad ilaa baraawe meeshaasoo dhan waa laga imaanaya hadda waxaa noo diiwaan gashan oo in bistolo lagu sameeya la rabaa saddex boqol oo haween ah oo isu furan ah maanta waxaa timid wasiiradda caafimaadka meeshaan timid waa u sheegna waxaan idhi dadkan bukaankan oo fistolada saan waaye qarash looma hayo daawo looma hayo iyo waxyaa wixii dhib uga dhacay dhan waxaasoo dhan waxay yidhahdeen wixii aan qaban karna aan qabanayna ay yidhahdeen insha allah anagana waxwaa iskuma hadlayno waa dadaalaynaa meeshaan wax ka keeni karno meeshaan ka taakulay karno meeshaan wax ka samayn karno laakiin naagahaasi lama taaban karo ilaa loo helo dhakhaatiir ajaanib ah lama taaban karo sababta waxawaa ajaanibta waa la keenayaa laba isbuuc camal ay joogayaan naagaha waa qalayaan way ka tegayaan dhakhaatiirta locaalka markaas ka bacdi aadhayaayo ayaa wixii instruction ayagaa fulmay waxawaaye qofkii wax sadaqaysahayo annaga hadda waxawaaye daawadiina waa naga gudatay qeybtiina kulligeed oo dhan waa baaba'day dabkiiya baaba-isha waxay u baahan tahay dhismo qalab waxaa yaale oo equipment ah oo qalabkaas waxaa loogu talagalay miisaanka iyo combyuutarka iyo islaamaka la saarayay waxaasoo dhan waa wa waa naga baaba-een waxaan codsanaynaa intii ilaahay dartiis wax ubaxsayso in dhismahana naga kaalmayso qalabkaas naga kaalmayso daawadana naga kaalmayso wagaag dhegeystayaaalkaas waxau ahaa cumar aboor oo ka mida mas-uuliyiinta cusbitaalka dayniile waxaana u warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan